You're with SBS Radio.
si ay dhegaystayaashu ii fahmaan waxaad la socotaa baarlamaanka kalfadhigii afraad ayaa bilaabmay sanadkan labada kun iyo sideed iyo tobanka xilliga wadanka uu mataqaanaa waana kalfadhiga ugu horreeyey guddoomiyaha baarlamaanka cusub maxamed salwo mataqaanaa uu guddoomiye ka noqdo marka waxaad moodaa marka hore waxaa iga baxay kow in xildhibaanada la siiyey moob inay hadlaan oo aad markaad fiirisid xilliga jawaari waktiga lagu soo koobi jiray hadda waxaad moodaa shan daqiiqo lix daqiiqo toddoba daqiiqo marka labada maalmood waxay ka doodayeen arrimaha amniga markaan markaa arrimaha amniga aan ka hadlayna arrimaha amniga waxaa ka mid ah hay-adii miisa oo khalkhal siyaasadeed ku dhacay xafiiskeeda la jabsaday saraakiisheeda qaar shaqada laga eriyey qaar booliiska lagu wareejiyey qaraxyo badan oo dhacay sanadkii labada kun toddobiyo tobankii ilaa hadda socda dagaalkii al-shabaab oo mataqaana gudaha xabarka soo galay oo mataqaana dadkii soo doortay marka waa muhiim su-aasha amnigu haddaanu amni jirin dastuur lama eegi karo doorasho lama aadi karo oo dadkii doorashada ka qayb galay contentkooda ahaaba hadda la raadinaya oo la dilaya marka waxaa iga muuqata in baarlamaanku ay mataqaanaa hadda dareemeen kuwa dowlad taagan kuwa dowlad kasoo horjeedaba inay su-aasha amnigu tahay muhiim inay tahay waa garta laakiin xildhibaanada waxaad moodaa laftigoodu inaysan isku aragti ka ahayn arrinta xaaladda ammaanka iyo weliba sida wax looga qaban karo waxaad moodaa laftigoodu qaar inay leeyihin innaga laftigeegana laga rabaa inaan wax ka qabanno innaga hawsheeni gabnay qaar dowladda ay dhaliilayaan ma moodaa laftigoodu inay kala qaybsanaan ka muuqatay anigu waxaan eegayay bahda warbaahinta t v-yadu soo tabinayay xildhibaanada xildhibaan intooda badan dhaleeceyn may wadin dhaleeceyn may wadin waxay sheegayeen in dawladdu sida isku aragto iyo sida xaqiiqi tahay ay ka fog tahay waxaa weeye dhaleeceyn waxaa la yidhaahdaa marka qofku hawl uu qabtay oo uu haysto yaqiin ama caddayn hadda waxaad moodaa dawladdu waxay lee u haystaa inay amni wax badan ka qabatay inay mataqaanaa ay dilalkii yaraadeen in ramadaankii lasoo dhaafay wax qarax aan u dhicin sidaas bay u arkaan xildhibaanada intooda waxay u arkaan in al-shabaab ay dadkii xamar controlayaan ilaa meelaha ilmuhu ku cayaaraan inay leeyihiin cashuur ka qaataan laguma cayaarinka barxadaha kubadda inay al-shabaab cashuur badan ganacsado siiso in al-shabaab ay ka taliso wixii ka laga bilaabo suuqa bakaaraha in mataqaana madaxweynuhu iyo prime ministerku ay mataqaana ku fashilmeen siyaasadda amniga marka waxaad moodaa dawladda iyo xukuumadda ama filla soomaaliya say u arkaan iyo sida xildhibaan u arkaan inay inay kala gedisan tahay
waa garta marka laakiin doorka baarlamaanka laftigiisu xildhibaan ahaan markay noqoto arrimaha ammaanka muxuu noqon karaa laftigoodu miyaan looga baahnayn inay shuruuc ka soo saaraan inay ka hadlaan intii mar walba ama dowladda keliya ama ciidanka amnigo kale ay dhaliili lahaayeen doorkoodu muxuu yahay xildhibaanada marka doorkoodu wuxuu yahay haddaba golaha sare waad ujeedaa waxay aadeen salaabta maamul goboleeda ay aadeen hindi sharciyeed badan baa la asaxinaya golaha baarlamaanka hadda la asaasay labada kun iyo todobiyo tobankii dhalinyaro badan baa ku jirta oo dumar dhula u badan dhalinyaro u badan doorkooda marka waxay dee guddiye leeyihin guddiga waxaan arkayay jesow oo ka hadlayay guddiga amniga oo lahaa baaritaan badan baan soo sameynay shaqo badan baan soo qabanay marka doorka guddiga waxaa kamid in taliyaasha ciidamada ay wareegtaan ay yidhaahdaan taliya taliya kastoo la magacaabo ilaa baarlamaanku ansixiyo sida adduunka lagu yaqaan traditionalka bolosiga in mataqaana ay ansixiyaan inuu ninkaan taliya loosoo magacaabay hadda taliya xooga dalka la magacaabay oo hore u ahaa taliya xooga ibraahim iyo dhaqasho marka isagoo kale waxa fiican in baarlamaanka u yeeraan marka doorkooda waxa weeye inay xeryaha booqdaan inay guddiyadooda mataqaana amniga ay mataqaana saraakiisha amniga la kulmaan inay xabsiyada tagaan inay gobollada tagaan marka doorkooda waxa weeye barnaamijka xukuumaddu ma dhaqan galay mise ma dhaqan gelin marka doorkooda waxa weeye in ay inay baaraan hubka dawladdu haysato mushaharka ciidanka la sii waayo xerooyin ma dhisan yihiin tababara ma la aadaa marka doorkaasi ku leeyihiin xagga amniga waa garta haddaan arrintaa ka gudubno dhowaan michael keaton oo hore uu ahaa ergeyga qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya u qaabilsan oo shaqada ka dhammaatay khudbadiisii u dambeysay ayuu ka jeediyey golaha ammaanka hortiisa oo kaga hadlayay arrimaha soomaaliya iyo meesha ay ku sugan tahay maxaa kaaga baxay khudbadiisa markaad fiirisay keaton xiliyad saddexdii sanna la joogay labada kun lix iyo tobankii toddobiyo sideed tobankii khudbadiis waxay ka baxday in ilaa hadda soomaaliya waxyaalo badan ay horumar ka samaysay waxay horumar ka samaysa u yidhi kow in dhinaca mataqaana dhaqaalaha dhinaca deganaanshaha olaa dagaaladii qabaa'ilka badnaa waa yaraadeen barakacyaasha badan waa yaraadeen dowladnimadii oo mataqaanaa dadkii hadda isdhegaysanaya oo mataqaanaa si gacan isku dhegaysanaya dhinaca kalena wuxuu ka hadlay inuu khilaaf maalintii ugu horreysay uu shaqada bilaabay inuu khilaafku jiray maamul goboleedyada iyo madaxtooyada soomaaliya haddana markuu shaqada kasoo tegay laba cisho ka hor uu kismaayo tegey oo khilaafkiis u taagay marka isagu wuxuu leeyahay soomaaliya waddo dheer baa sugaysa soomaaliya waa meel hadda laysku halayn karo waa meel aan cabsi laga qabin in mataqaana madaxweynaha mataqaana si fudud xilka looga qaado waa meel aan cabsi laga qabin mataqaana hadda inuu dagaal sokeeyo oo ahliya uu ka dhaco marka waxay ka baxay rajada uu mataqaana kaytin uu ka muujiyey soomaaliya in rajo fiican ahayd marka loo fiirsho shalay marka maanta loo fiirshana shaqo badan baa u taalla madaxweyne farmaajo mandates wax yaraa ka haray dastuur wadankii malaha somaliland iyo soomaaliya waxba kumay kala bixin maamul goboleedyadu ilaa maalintii mataqaana madaxweynaha farmaajo yimid dood baa taagan guddiga amniga qaranka dhismihii ciidamada shirarkii london iyo brussels wixii kasoo baxay waxna lagama dhaqan gelin howlo badan baa u taalla marka katin hawshaasa uu sheegay
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.